wasaaradda kalluumaysiga jubbaland ayaa furtay suuq cusub ee degmada kismaayo kaasoo si casriga loo dhisay loona qalabeeyey ganacsadii ka ganacsan jirtay kalluunka ayaa la siiyey qalab cusub oo loogu talagalay in lagu dardargeliyo siday uga faa'iidaysan lahaayeen kheyraadka badda iyadoona lagu wareejinayo goob aada u qurux badan oo weliba loogu daray qalab si ay ganacsigooda u horumariyaan marka horeeto waxaa goobta hadal kooban ka jeediya cabdiraxmaan maxamed oo ku hadlay afka iskaashada kalluumaysiga magaalada kismaayo waxaana uu sheegay inay ka faa'iidaysan doonaan goobta lagu wareejiyey maanta waxaan dhex joognaa suuqi weynaa ee ee qaybta kalluunka waxaan rabnaa maanta in suuqii wixii ka dambeeya la furo lagu shaqaysto maantana la maaragtay loo qaybiyo nin walbaba wixii uu ku ganacsan lahaa hadday midi tahay hadday miisaan tahay hadday tallaago tahay wixii loogu talagalay ilaahay uga soo qaaday in la siiyo qofkii la siiyana waxaa laga rabaa in uu alaabtaasi ku shaqaysto wax bannaan loola baxayana ma laha kawaanka dhexdiisay alaabtaas olaanaysaa dhanka kale xildhibaan hiirad ismaaciil ahna guddoomiyaha guddiga golaha wakiilada ee jubbaland u qaabilsan wasaaradaha kalluumaysiga beeraha iyo weliba wasaaradda gargaarka iyo maaraynta waxa uu sheegay in dhankiisa uu ka hadlay muhiimadda uu leeyahay suuqan lagu wareejiyey dadka kalluumaystada ee degmada kismaayo ku nool alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaa loogu qaybinayaa iskaashatooyinka qalabkii ay ku shaqaysan lahaayeen waxaa lagu wareejinayaa miisaskii ay ku shaqaysan lahaayeen suuqii la dhisay iyo waxa waye maxaan ku ihahdaayeen qaabkii ay ugu shaqaysan lahaayeen ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga jubbaland cabaas cali ibraahim waxa uu ganacsada kula dardaarmay inay si saxa uga faa'iidaystaan suuqan ganacsadana inay ilaashadaan qalabka la guddoonsiiyey waxaa laydinku wareejinayaa khawaankii kalluumaysiga miis kasta waxaa hor saaran qalabkii loogu talagalay aad ku kalluumaysan laheedeen ama aad ku ganacsan laheedeen oo sida talaagad miisaan baangad toorey iyo golofkii la gashanaayey waxaa loogu talagalay intaayna idinka laydinku wareejiyo aad ku shaqaysataan kor waxaa weeye meeshii lagu lagu ganacsanaayey waaye hoosna waa meeshii qalabkaas aad ku hadhaysan laheedeen qalabka sida laydiin sheegay ididkaa lagama bixinaayo alaabta laydin siinaayo qof weliba iyo nambar weliba meeshiisuu ku hadhaysanaya meeshii lagu hadhaynaayo waa laydin sameeyey meeshaad ku hadhaysanaysiin ha kula dagaalamina waardiyaasha iyo shaqaalaha meesha joogo qalabkaas idinkaa laydinku talagalay